فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana caawa waxaa ka mid ah xukun xadusina ah oo galabta ka dhacay gobolka gedo sidee baa loo arkaa askartii maamulka koonfur galbeed looga laayay duleedka magaalada baydhabo waraysi ayaanu idinkaga haynaa afayeenka odayaasha gobolada bay iyo bakool horumar intee la eg baa ka jira deegaanka ceelcilaan ee gobolka gedo booqasho halka aanu ku tagnay kadib waraysi aanu qaadnay ayaanu idin haynaa insha allah barnaamijka sidoo kale insha allah waxaad ku maqli doontaan dilka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan koonfur afrika oo sii kordhaya waxaanu idiin haynaa mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee halkaa ku ganacsada oo arrintaa ka waramaya u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahsa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي galabta xukun xadusina ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka shanqolow oo hoos taga degmada baardheere bulshada deegaanka ayaa lagu wargeliyey in fagaare ku yaalla shanqolow uu xukun ka dhacayo kadibna waa isu soo baxeen intaa ka gadaalna hawsha ayaa la gudagalay mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa goobta ka hadlay bismillaah ujeedo xukun maxkamadeed maanta taariikhdu ay tahay lix iyo tobanka bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo kow hijri waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada baar dheere horteeda dacwo la yimid mudaciyad siimooy macalin sanweyne doole oo afar iyo toban sano jir ah iyadoo daaweynayso mudaacalayhi sayid nuur cabdi xuseen kuna daaweynayso sida tan maalin maalamaha ka mid ah ayaa waxaa ii imaaday sayid nuur wuxuu igu yidhi waan ku rabaa anigana waan ka diiday ilaa iyo saddex maalmood ayuu igu soona noqonayay kadib waan ka ogolaaday wax lacag ah imuusan siinan labadeenaba raalli ayaan isku ahayn anigana markaas saddex maalmood ka hor ayaan dhiig ka qabaystay uur ayaan qaaday waan dhalay waxaana dhalay wiil waxaana iga dhalay siid nuur sidaa darteed waxaan maxkamadda shareecada islaamka aan ka codsanayaa in naloo waafajiyo wixii sharciga islaamka uu ka qabo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudacalihii siid nuur cabdi xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan ma jirto in aan ka sinaystay oo wiilkan ay sheegayso aan ka dhalay intaa kadib maxkamaddu waxay su-aal weydiisay siimooy in ay guur horiyu soo martay iyo caafimaadkeeda waxayna ka jawaabtay sida tan wax guur ah maanan soo marin waana caafimaad qabaa xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadda mudaciyada iyo jawaabta uu ka bixiyey mudacaleysiga taasoo aheeday mid inkir ah weydiisayna su-aalo dhowr ah una bandhigtay sharciga islaamka maxkamaddu waxay xukuntay sida tan namber kow maxkamaddu waxay xukuntay in lagu dhufto siimooy macalinsan weyne dooyow boqol karbaas oo xadusina ah maadaama aysan soo marin wax guur ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraan maraajicda loo cusray xukunku waa suurat nuur aayadda labaad iyo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allahu lahunna sabiila asayibu bisayibi jaldu mi'atin waramin bilxijaara waalbikru bilbikri jaldu mi'atin wanafyu sana akhrajahu abu daawuud wabilaahi towfiiq haddan insha allahu tacaala waxaan guda gelaynaa fulinta xukunka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin shalay dagaal xoogla ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay weerareen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaa ku sugnaa ugu yaraantii afar iyo toban qaarkood ay saraakiil yihiin ayaa dhintay kuwo kale oo tiro badanna waa ay dhaawacmeen isbitaalada magaalada baydhabo ayaa la circiiraya dhaawacyada ciidamada maamulka koonfur galbeed haddaba sidee bay dadka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa gobolada bay iyo bokool ku dhaqan u arkaan weerarka ka dhacay daynuunay waxaa idaacadan islaamiga alfurqaan u warramay afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee bay iyo bakool suldaan aadan deerow insha allah aadna waa ugu mahadsan tihiin dagaalada dhacay wax sa- sida aan u aragno horta kolley dagaal wuu socdaayo muslim gaalana wuu ka dhexeeyaa dagaal inay ka dhaceen shalay iyo meeshii la dhihi jiray daynuunay saakan ay ahayd meeshii la dhihi jiray murtidiintiina ay ka carareen ayagoo cabsi iyo eh, rucbi ku dhacay dagaalkii shalay ka dhacay eh, daynuunay ka- ku dhacay in ay ka cabsadeen oo maantana in la qabsado ay ka baqeen ay saa ka soo carareen een, mujaahidiinta ay la wareegeen macnaha waa soo dhaweyneynaa waxaan u aragnaa guul ay u timid islaamka yaan u aragnaa ma faahfaahin kartaa ee waxa keenaya inaad ku faraxdaan ciidamadan in qaarkood la laayo deegaanadii ay ku sugnaayeenna laga qabsado Waa- waan ku faraxsannahay waan ugu faraynaa annaga hadda dad muslimiin aan nahay iyagana dad murtadiin ahoo diinta islaamka ka baxay oo gaaladii u adeegay noqdeen marka isku diin ma nihin isku dadna ma nihin soomaalina ma ahane waa niman u shaqeeya een mu- een u shaqeeya niman gaala u shaqeeya waa saliibiin u shaqeeya waaye maxaa caddaynaya inay u shaqeeyaan waxaa caddaynaya haddee waxay hoos joogaan ethoobiyan bay hoos joogaan ingiriis bay hoos joogaan ayagaa tababarta ayagaa rasaaska siiya ayagaa hubka siiya ayagaa biyaha siiya ayagaa raashinka siiya haddee isku diinna ma nihiin waaba kala tagnay oo annaga haddee dad muslimiin oo waxaan nahay oo mujaahidiina ayaguna dad waxay yihiin gaalo la shaqeeya oo murtidahay noqdeen saasaan ku kala tagnay saasaan ugu faraxsana in la laayo ingiriisku sababta uu u maalgelinayo een ciidamada koonfur galbeed maxay tahay ingiriiska sababta uu u maalgelinayo koonfur galbeed waxay tahay waa gumaysi dhab ah gumaysigii hore u bartay oo soomaaliya gumaysan jiray inuu dib usoo celiyo rabaa dad kheyr daran oo aan caqlina lahayn soomaaliniman aan ku jirin diinna haysanin ayuu helay dadkaasuu rabaa inuu dadkii ku baabi'iyo waa gumaysigii cusbaa oo dib usoo noqday gumaysigaasay rabaan gaaladaas inay nagu qabsadaan oo awalkii horena waxay kusoo degeen xeebahaas een, xeebahaas ay kusoo degeen rag bay kusoo degeen haddana raggii berigaas oo kalea meesha joogo oo ay kusoo degeen oo ee, inay ku qabsadaan soomaali ayba rabaan oo een, inay nagu gumaystaan bay rabaan oo soomaalida hadda la shaqaysana waa soomaali dhowrhaan oo eberkeeda ahoo aan diin iyo dad iyo dal iyo midna u naxaynin laakiin xabashaday uga sii dhow yihiin oo aad ula shaqeeyaan soo maha xabashiday aada ugu dhow yihiin oo lasii shaqeeyaan oo ay isku mabda yihiin oo ay isku xaran yihiin oo ay isku hunguri yihiin oo ay isku hamra hamrahaas islacbaan oo dadkii ay muslimiinta ahaayo soomaalida ahayo oo annaga nala dhashay inta baxeen bay hadda ethoobiyan khamri la cabaan oo ja- ee jaadka la cunaan oo fisqiga la samaystaan oo qoryihii u dhiibtay oo soomaalida kale eh, ku gumaadaya marka insha allah ethoobiya isu dhow yihiin markaas Ee, sidaas oo ay tahay shalay ciidamada etoobiya uma gurman markii ciidamada koonfur galbeed ee lagu leynayay duleedka magaalada baydhabo gaar ahaana deegaanka caanka ah ee daynuunay maxay tahay sababtu oo ay u aadi waayeen ma lafahooday u baqeen ee, mise ee waysan damba ka lahayn haddii la laayo iyo haddii kale laba arrinba way noqonaysaayo horta soomaali hadday dhimato ayaga shughulku male ninkii muslin ah iyo kii murtad ahba haddii uu dhinto ayaga shughulku male Een, haddii kalena ee, naftooday u baqeen oo nafsadoodayba hadda godad uga galeen oo ay banaan soo bixi laayihiin midda kalena maba ka- danba kama laha soomaali haddee ki- midka muslinka iyo midka murtidka oo ayaga la joogo isku mid buu yahay soomaali dhintay waay ee, ayaga xaggooda bal si qoto dheer markaad ugu faahfaahiso dadka soomaaliyeed ciidamadan soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya maxaa ka mid a howlaha ay qabtaan marka laga soo tago inay shisheeyaha la shaqeeyaan oo ay ka barbar dagaalamaan adeer meeshaas waa faahfaahinayaa ee horta soomaali ee nimanka muslimiinta oo nimanka la jooga falkooda horta waa faxshi zino jaad een, maxay ahayd dil dhac intaba soomaalida ay ku hayaan oo dad hadda la dhihi kara maaha dad oo insaan ah hataa ma aha diin maba iska dhaafay dad insaaniyadooda hataa waxa laga sheegi kara maaha waa dad oo aan insaan ba ahayn xagga muslimiinta oo gaadiidka wata isbaar ay u dhigtaan afar iyo labaatan saac baabuurtii ma dhaqaaqdo baabuurta waxay kasoo wareegtaa meel ay ayaga joogin ay kasoo wareegtaa inta badan halkii iyo labadii iyo danta badana markuu tegaayo baydhabo oo xamar uu kasoo baxo intii uu heshay inta laga furtaa laga qaadanaya oo naagihii inta la degsadaa ayaa la fuulaya oo hanti waxay heshaana laga qaadanaya oo faxshiya meeshaas yaallo oo dad hadda diin iyo akhlaaq iyo wanaag haysan mahana dad oo mujrimiin oo ilaahay ka furtay waay dadkaas dad hadda naxaya maaha hadday shisheeyii ka barbar dagaalamayaan oo ay hablihii kufsanayaan oo ay dadkii dhacayaan oo wax ay reebayaan aysan jirin micnaheedu ma waxa weeye waxaan khasaare ahayn laguma qabo wax aan khasaare ahayn laguma qaban sidoodaba waxaan khasaare ahayn laguma qaban nimankaas laakiin saas ay taha dad soomaaliyaha n maaragtay soo dhaweynaya oo la jooga oo ay la nool yihiin kuwaas ayagu waa sidee kuwaas hadda ayagoo kaleeto waay ayagoo kaleeto waay ku tabar waayey oo awal horeba isbaaro soo joogi jiray oo beryihii hore ee maxay ahayd burburkii soomaaliya markuu bilaabay sagaashankii ilaa hadda isbaaro soo joogay duqoobay oo ayaga qalbiga kala jira iyo dad aan macnaha ayaga oo kaleeto ahoo waxay soo qaataan la cunaa yaa nimankaas hadda dagaalka u raariciya laakiin nin muslim ahoo diinta islaamka haysto oo ama insaan ba ah nimankaas hadee inuu hataa lama camilo maaha mana lama camilaan inta lama camilshana waa kuwii horoo duqoobay iyo wax ayaga lamid ah waayo magaalada baydhabo iyo magaalooyin kale oo ka tirsan baay iyo bakool iyadoo shareecada islaamka lagu xukumayo ayay kusoo duuleen amxaarada iyadoo ciidamadan soomaalida ah ee haddeer qaarkood la laayay ay la socdaan ku dhowaad toban sano ayayna haystaan maxaa dhibaataa oo dadka soo gaaray muddadaas ee ciidamadu ay meesha joogaan kuwa amxaarada ah iyo kuwa soomaalida ee la shaqaynaya walaalow dhib badan baa soo gaaray dhibka waxaa ka mid a ummadii ku haritay magaalooyinkaas oo dhac iyo boob lagu hayo diintiioo inta badan dadkii laga bedelayo oo intii kusoo hartay fisqibaa yaa ka jira kufsiyaa ka jira wax waliba oo bini aadan xumaan uu ku sheegi lahaabaa meesha yaalla ninka muslimkaa waxaa loo dilaya ama oo meelaha lagu arko oo hataa ay ka muuqato xoogaha sunnadii in xabad la isaga dhufto oo nimankaas maxay ahayd shilinka uu haysan ay ka qaataan fisqi oo aan yarayn baa meeshaas ka socda oo wax faa'iido oo hadda meeshaas yaalla lama arko kaasi wuxuu ahaa fayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee ba iyo bakool suldaan aadan deerow waxa uu warramayay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي horumar dhinacyo kala duwan la ayaa waxa uu ka jiraa deegaanka ceelcilaan ee gobolka gedo deegaanka waxaa ka jira amni la isku hallay karo maadaama uu ka mid yahay dhulka shareecada islaamka lagu xukumo ganacsiga ayaa waxa uu samaynayaa horumar wariyahani maxamed cali aadan ayaa dhowaan booqasho shaqa ku tegay deegaankaas waxa uu la kulmay qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyo ganacsatada wuxuuna ka wareystay bal xaaladda ay ku sugan yihiin waxaa iga soo hormuuqda mid ka mid a odayaasha dhaqanka ugu horeyn magacaada ku bilow magacaygu sanweyne cali xasan baa la yidhaahdaa sanweyne deegaanka aan joogno magaciisa iyo taariikhdiisa oo kooban waxay nooga taaba bismi illaahi alxamdulilah rabbiilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi waalaa aalihi wasaxbihi wasalam deegaankan deegaanka eclilaan yalla aree beela degaasoonna beela geeladleella aree haddii ilaahay ogolaado dad oo ilaahay casa wajalle dad muslimiin ah oo qabiilooyinka qabaa'ila soomaaliyeed kumid ah iyo meel badanna hadda gobolada soomaaliya degaayaan waana geeladillarey dadoo iskirinoo isla dhaladay reer geeladileylaraamadad hadda shishal bahangna inhaanu marka ceelilaan beelooyinkaas laysanga jiraan noole dhankan iridhiin hesheena markii liimbahu buwabagi un dhataan qolooyinkan idamaalaweyne laraaw oo walaalaha ah yayaana degan marka adigu dhulka dhulsaas baadiis atow dadkana dad oo xoolaley iyo beeraley iyo ganacsata in iska dhaha jarow magacan celcelaan iyo qaabka uu ku baxay bal dadka faahfaahin yar ka sii ceelaan meelo laraa horta tuulada hadda tuulada ceelaan yaa la ree laakiin tuulada markii ada dhaaftiyaa ceelka yaalla ceel oo geeladle kii moos roogu oo bokool ka taallo iyo kii jubbooyinka roogoo badlan geeladle aha araaw oo jife e daranka lahaana liin aragaana oo qarniyaalkii hor lahaa lahaa yaa kiyaala tuulida markii ada qorax dhaca shi ada unku batu yaa eelkaas kiyaala eelkaasa marka geeladle hiblooy u wardheeri la ree yaa an dhexeey yaa lankas idkasta darka leta eelkaas marka eel ilaan yaa la ree eel oo geed ilaan la raawa gee horo kiyaala jari markii la halaay eelkii ilaanka kiyaali yaa la ri dad hadda intaaskaa qarni hadda saddex qarni iyo afar qarni oo kale hadda walyar dhaman laku roogu markta hadda oo eelka eel ilaanta ambatiin marka eelkaas oo haafatana laku fuuli gasa dheere ingi adahaa mooda meel eesow la araawna laku fuuli dadkan hoos jarina mar dhahee webaga baa fuuleena yaa geelaleega ku dhahee yaa isla lahaayan lankasta oo meel kasta ku kooyoona darkii jifihibelay hoblaro darkiishe layseydaasayhi lay hoola ku waraabsadaasay kuraasima dad wareer ee marta ee geelida maabakaana lankastaba boosaka lahay marka tuulida maibankabata eelalaantaas eelkii lay magaashi haqaadati deegaanka dhon hada deegaankii eelalaan lay lare eelkaasaa ka yaala marka deegaan ahaan ceelcelaan bal ka waran ma deegaan weyn miyaa mase waa tuulo kooban oo aada u yar falilaahi alxamdu deegaanka ceelalaan la raaw anta maybaa ku bilaawadaasee wali ceelaan hooseedaaw shabbo jidkan dedban oo diinsoor injeedu yaa ka dhaha taalla antana baar dheer injeedu yaa ka taalla ilaa antana eesowle xaduud leleta antana haafate xaduud leleta anta reed sidii inku batu baar dheer lay galaas dhulbilaaran oo baahadiis isku wiinta mii iyo beerna an badan iyo dhulka eelalna leh dawo badanna leh meel badanna dow ku leh meel badanna warar ku leh meel badanna ceelal jijiid eh ku leh meel badan durdur ku leh meel badanoo bay eh oo daaq eh badanna lewu ceelalaan marka dhulka kaas baahadiis saasu hadda baahad ahaan hoo la roona dhul hadda yar ma eh yari wala arkor ma eh saaxiibka wuxuu ka warramay deegaanka ceelcelaan juquraafi ahaan iyo waxa uu yahay bal adiga waxaad ka warantaa horumarka guud ee ka jira deegaankan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم magacay horta ugu horeyn macalintaa ku aadan geed fuuliyaale ee ree deegaankan deegaan ahaan waa horumarka ku jiro kolley falilahi alxamdu horumar badanaa ku jiro oo hadda kahor waxaa lagu sameeyey intii hadda walaayadan ay imaatay machadaa lagu furay dhanka diinka horumar bilaarana ku jiro xeelalaan ardo badanoo machadkii ka baxday oo ka aflaxdaa jirto waxaan kaleeto haysanaa macalimiin taya leh macalimiintii ayaal badan oo badana ku aflaxday oo hadda xeelalaan markii la yidhaahdo caruurta joogto boqolkiiba markii la yidhaahdo adigu konton amase afartan iyo shan waa nimin hadda wadaaddo ah ayadoo toban iyo shan jir ayoo toban iyo saddex jir ay yihiin hadda khudbada magaalada masaajidka ayagaa diyaariyo waxalaal wixii hadda dambiihaad oo baraarjin ahoo magaalada way sameeyaan alxamdulilah horumarkiisii deegaanka aad iyo aad uu u fiican yahay alxamdulilah intii walaayadan imaatay aad iyo aad ba hadda looga aflahay alxamdulilah horumar fiicana ku jira waxaa soo hadal qaaday waxbarashada iyo inay macaahid iyo madaaris ku yaaliin bal imise madaraso ama imise machad ayaa ku yaala deegaanka ceelcelaan maasha allah madraso badanaa ku yaallo magaalada hadda hal madrasay leedahay markaas oo waxaa jiro oo haweenka ay iska leeyihiin baa jiro oo gaara ee waxaa jiro hal madrasaa ku jirto madrasadii hore dugsi qur'aan oo caadi ah oo hadda culuumta ina lagu baranayo culuum sharciya iyo culuum badan kaleeto lagu barto waa oo axaadiista ciyaalka hataa tafsiirka qur-aanka ilaa iyo heer adigu laftooda waa loo akhriyey oo axaadiisa loo akhriyey carabiya loo akhriyey alxamdulilah waxaad soo hadal qaaday in maraakiis ay dumarka leeyihiin ku yaaliin deegaankan meeqa markaas camal oo dumarka gaar u ah ayaa ku yaala maasha allah laba markas bay ahaayeen hadda mid baa dambeeyey mid hore loo kala kiciyey oo laba qaybood uu ahaa haweenka qayb waa kala labadiiba hadda way kala kaceen laakiin qaybaa hadda dambaysay marka maasha allah haweenka hadda joogto guud ahaan markii la fiiriyo maasha allah hadda deegaamadan haweenka hadda hadda ku nool deegaamada ku nool maasha allah ceelalaan hareeraheedii hadda alxamdulilah haweenka ku jiro hadda waa la tartansiiyaa gabdhaha gabdho oo diinka ilaahay ku tartamo waayo gabdho ku fiican waayo gabdha hadda maraatibu diinka iyo wax walba wixii la weydiiyo korka kaga jawaaba waay marka een, dhanka haweenka iyo cubadka hadda soo koro oo jiilka hadda soo korahayo iyo gaar ahaan bulshada ku nool maasha allah dad hadda dacwada si fiican u gaartay oo baraarugay oo waaqica hadda maanta jiro la qabsaday waa ceelalaan alxamdulilah haddaan ka soo tagno waxbarashada horumarka guud ee degmada bal asina wax ka taabo walaayooyinka nala shaqeeyo dad aad u fiican waaye sida noo soo booqadaan iyo xaaladahoodana aad bay u fiican yihiin waan u bognay waa walaayo nala shaqeyso oo deegaanka si fiican ugu shaqeyso deegaanka looga bogay waa maasha allah hadda een, horumarkana aad bay ugu qayb qaateen wax mashaariic ah oo deegaankan laga hirgeliyay hadday jiraan mashaariic annaga haddee waxaan samaynaa horumarka bulshada waxaa jirto wadooyin wada laga bixiyey ceelalaan tuulada laga bixiyey oo dhanka webiga aado oo ilaa webiga la bixiyey waa jirtaa weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aan uga hadlaynay deegaanka celcilaan markaana waxaan siinayaa odayga xiga ugu horeyn adeer adigoo magacaada ku bilaabay asalaamu calaykum aan magacayga roono aadan maxamed aa la yidhaahaa alxamdulilaah rabaalcaalamiin waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol konton iyo kowdiaan dhashay waddankaanaanu ku dhashay alxamdulilah rabaalcaalamiin waddankan geelad ceelcilaan waa hadda alxamdulilah meesha hadda ma aragtaa magaaladii oo beel ahaan waaye laakiin waa baaxad weyn yahay alxamdulilah rabaalcaalamiin dhinacaan tukad xaggiisa ee lawaay baa naga xiga dhankan geeladlaan naga xiga dhankan ajuuraan baa naga xiga dhankan laysaan baa naga xigta dhinacaana baar dheer mardha helshiid aw sheegmayow waddankana waxaa la soo degay laba boqol iyo konton sano uu joogaa koomkan hadda eelcilaan hoos imaadana waxaa waaye hadda waxaa la yidhaahaa alxamdulilah eel garasaa la yidhaahaa laba eelaa ku taala oo gacmeed eh, oo ragga gacantiisa ku jibiyey dhinacan waxaa naga jirta laba eelaa naga jirta humbaawe iyo alxamdulilaahi eelidaada meel eel la yidhaahaa inta dhinacan naga jira oo humbaawe iyo guurowkiina u dhexaysa dhinacan shabba iyo inta ka dhexaysa hal eelaa naga jira oo galooley la yidhaahaa shabbana waxaa naga jira eel hal eelaa naga jira inta kale ceel ilaan wixii ka hooseeyey webiga yay cabbaayeen ay hoos tagaayeen ceel ilaanna magaciisa sidii naloo sheegay waa qarni qarni qarni qarni qarni qarni weeye qarni qarnigaasna sida hadda wadaadkan haddaaya u sheegay geed cilaan la yidhaaha sac oo ishoo la'an ay cabbaysa maalin kastaba iyadoo biiqoba imaanaysa yaa lagu arkay Ra- sacii baa raadkeeda la raacay geedkii cilaanka hoostiis bay ka gashay ceelkan oo burqanaya la arkay ceelkaas ceel cilaan magaciisa saasaas ku baxay geelada hebelooyi wardheeraa la yidhaaha kow iyo toban wa- ka wardheere iyo lika hebeloobaa la yidhaaha waa qarni qarni waayo waxaan filaa adiga inaad ku dhalatay deegaanka haa deegaan taariikh fog waaye bal waxaad inooga warbixisaa maamulkan ka hor maamul kale oo jiray hadduu deegaanka ka jiray maamulkan maamul ka fiican ma arkan imise maamul ayaa meesha soo martay iyo Waxaa- xaaladihii almaanigii ka soka markii dhacday isku fiig baa dhacay dagaalo sokeeyaa ka dhacay waddankan alxamdulilah dhibaato badanaa lasoo maray nin kasta oo- qolo kastaba jeb haddaad samaysatay qori baa loo dhiibay hebel iska dhici hebel iska dhici hebel iska dhici hebel iska dhici yaa ka dhacday ilaahay baa noo gargaaray markii dambe ilaahay markii noo keenay walaayada islaamka ilaahay na siiyey ayaan alxamdulilah dhahniyo noolaanay bal intii ay arintaasi jirtay dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee aad la soo joogtay bal wax inooga taal dhacdooyinka aan la soo joognay waxaa waaye haddii ilaahay raalla ka yiri annaga oo maaragta alxamdulilah dagaaladii sokeeye ooy dhacday oo xoo geel la qaaday oo rag la dilay oo alxamdulilah alxamdulilah geeliinana la galay ummaddii oo barakacday xoolalaan noqotay meeshan shabada la yidhaaha waxaan ogahay iidoo alxamdulilaahi labaatan soddon cagabara la leeyahay alxamdulilaahi oo ummad u dhammaanaysa geeli laga qaaday wax cunayan aan lahayn bakaar ba- badar ugu jirin miska aan la arkayn xoolo la qalanayo oo alxamdulilah haddana xoolihii la qalanayo adoo kuu qalan haddana lagu leeyahay jaba- waa lagugu imaaday lagu leeyahay oo laga cordayaan soo joognay annaga marka waxaas laga ordayay iyo waxay yihiin bal bulshada u bidhaamay wax laga ordayay dagaalka ahliga eh, markay dhacday marka masaakiintii baa lagu soo kacay geeligii buu laga dhacayaa iyagana waa la dilayaa waa kaas eh, marxaladaasan soo marin annaga tii nooga darneed oo dhibaato eh oo alxamdulilah annaga soo marin intaas bay ahayd waa kaasoo ilaahay baa naga nam- najiy nidaamkaas jiray iyo hadda oo aad haysataan nidaam islaami ah isbarbardhig ku samayn alxamdulilah ilaahay aa mahadsan ilaahay ku mahadsan hadda walaayo islaan ayaan dhex joognaa maanta dhibaato liigu samayn kara haddii wax liigu sameey waa dacwoonaa islaamkan u dacwoonaa waa liiga qabanaa dhib ma jiro faa'iidaan qabnaa ilaahay baa noo najeeyey naxariis baan qabnaa ilaahay ha koreey walaayada islaamka guul allah ka dhiga taas alxamdulilaahi wax liisbirdhigi kara ma aha ilaahay baa noo najeeyey alxamdulilah ilaahay ku mahadsan markaana waxaan siinayaa odayga xiga ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan magacaadana ku bilow أنا مقاعي ما لرهي شيخ معلم نورو مع الأرهين يلره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي يا مهلا إلهي كي أن أومي oo alxamdulilaahi rabilcaalamiina islaam nooweeli iyaaka mahadsan alxamdulilaahi rabilcaalamiina dalkan ona roognu mayba la areeye sidiyaaba gowraar yaa la aree ceelcelaan yaa la aree maybaa ku tirsantaa gobolka gedo yaa ku tirsanta degmadiyeena maybu ah degmada baar dheere sida hadda odayaalka in sheegeen qarnashay meelijeri alxamdulilaahi rabilcaalamiin anna markii dalkan lahaa degaay may baa jaray lama sano yaa jari dalkareeda taa ku degayaa ka jari haddana konton iyo afar sano yaa jara ilaahay ka mahadsan dalkan antii una roogni nicmo ilaahayna la kulungni dhabna saada odayaalkan sheegan waa la kulumi ilaahayaa dhabkeen noobiy alxamdulilah rabbilcaalamiina deegaankan nicmo badan yaa ka haysana may baa ku mid ahaa dadka roogu dad beerooley iyo xoolo jer iyo ganacsi iska jaro ee iyo degan ee markii ata beerta beer roobaad iyo beer jiimama ee beer roobaadda badar misga moordi la araaw yaa laka abuuree may laka abuurey sisan yaa laka abuuree may laka abuurey galleey yaa laka abuuree may laka abuurey digir yaa laka abuuree ilaahay yaa ka mahadsan intaasna ka bahas waxaad sheegtay in dadkan deegaankan ku dhaqan ay yihiin beeraley xoolo dhaqato iyo ganacsi bal faahfaahin yar kasii dadka marka intaas qaybood ay dadka ukala u kala qaybsan yihiin iyo qaabkii ay howsha u socotay beerta dadka beeraleeyu dadka xoolo dhagato dadka xoolo dhagatada gaal iyo iran iyo loo yaaleeyin iranka iyo looda iyo gaala ilaahay yaa ka mahadsan walbadan oo barakhaaysan yaa leeyiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiina dadka beeroleyta ee beeryata abdaayan mayba waa badar hanuun barakha badan iyo qobaano bakaaroosho ilahay marsheejare hanuun waa buurweyn eyin alxamdulilahi rabbilcaalamiina dadka ganacsiga ee lankaas waa ilaahaysi iyo ka shaqaysadee ee maal badan oo barakhaysan iyo ilaahayn kuhelay dhul ganacsiga kafayle iyo masgada kafayle xoolahana kafayle dalaga kasoo go-o beerahaas deegaanada loo iibgeeyo kale maxaa ka mid ah Ee, badarka markii hore ma aan socdo jiray ee, xamar meelal araaw yaan socdo jari hadda sinyaalkan haddaha dhow ee, badarka moordaga beesafayla male berwiine oo hadbeer hadda oo liinqaadaw male sasanta may baa liinqaaday xamar sida hadda ayaa badanta yaa laku iibiye alxamdulilahi rabbilcaalamiin ee saaso xoolahoo kale ka waran asiga qiimihiisa iyo qaabka loo iibiyeysa xoolaa qiimada anuun waa beesafayl alxamdulilah yaa leeyin suuga suuq oo barakaysango hadda deegaankan hadda una roogn oo eelalaan araw may baa letaaha sida suug yaa leta suuga koowaad eelalaan tuulada la araw iigu suuga lamaad shaba beelan la araw hadda intanoo jarto suuga kale may buu aha meel la araw towfiiq la araw eelalaan kor ku jarto gowraarta ku jarto iyo sadiida suug yaa leta xoolaa ay la jeeyo baarer iyo diinsoor iyo meelkala beesho malna alaan alaw ee hoolo beesfayliya kaliya adiga intaas qaybtay ka tahay adiga ma qaybta beeraleyda ku jirtaa mise qaybta xoolo dhaqatada ana beeroleytana ka jara xoolo dhagatadana ka jara ganacsigana ka jara ka waran intaas sidee iskugu suuro gashay inaad isku keento hal mar may ka suura galay alxamdulilah ilaahay boqorka iyo iin waali alxamdulilahi rabbilcaalamiin allankasta wali usugmay baa la reeyahe hanuun jeeliya ilaahayna anka kaalmeeye ini aan ganacsina nagado xoolana dhagado beerna taawiya ilaahay ku tuugi ilaahayna asiy marka alxamdulilah rabbilcaalamiina may kale jire deegaankan oo horumar dheer eh- dheeri e keliya oo sheegay annin muslimiinta mujaahidiinta eed ilaahay marshiya aan ku qiib qaadeen dalka deegaanka oo la raw ceelallaan deegaanka gowraareed oo geda lagu xukumo dadshee oo islaamka eedan taageersan yihiin oo muslimiinta maalintii muslimiinta la dhasi iyo hadda laka roog dhatiyoba eed alxamdulilah rabbil caalamiin iyo naftiyaba aan ku qiib qaadatay jihaadka beele ceelalaan gobolka geda iyona hooseedaaso degmada baadheer alxamdulilahi rabbil caalamiin intaas oo fadlo dheer iyona ilaahayna siiyo markaan waxaan siinayaa odayga xiga ugu horreyn adeer ku soo dhoweyd adigoo magacaada ku bilaabay jasaaka allahu khayr annaga oo magacayda ku bilaawahaya magacaygeeda waa macalimadii sheekh xuseen oo beesha reer geleedla ka mid ah horta waxaan soo dhoweynaynaa walaalaha muslimiinta walaayooyinka sida kale ee deegaanka kulley waa ballaaran yahay waxaa laga yaabaa lixdan kilomitir oo wareeg ah inuu yahay markii hadda uun la fiiriyo sida badan sida hadda walaalaha iga horreeyay ay u sheegeen dhinacyaalka un walaalo deris ah baa naga xiga sida waaqowi amal dad walaalahan oo reer geleedleh oo gobolka bay ku tirsan baa naga xiga dhinaca waa barina dad saas oo mal ahoo geleedleh walaalahan bay baa naga jira dhinaca koofureedna waa walaalahana reer liisaameed baa naga xiga alxamdulilah ilaahay baa mahadle waxaan u sheegaynaa walaayooyinka islaamka oo noo imaaday inay khayr badan haddana noo keeneen horeyna noo keeneen dadka deegaankan degan haddii aan ka warbixiyo oo dad ilaahay oo waafajiyey khayr badan ilaahay waafajiyey oo islaamka ilaahay waafajiyey oo dhabna ay u qaateen oo sida hadda uuna gabdhaha amal annaga deegaankaannaga oo lixdankaas kilomitir oo wareeg ah inuu yahay hadda u dhowdahay ama inuu ka badan yahay aad u malin karta waxay jooga haddii uun guud ahaan hadda lasoo qaata wax yaryar laga soo baxo oo guud ahaan loo fiiriyo oo inay waxi hadda ku nool ama rag ahaado ama dumar ahaado dad diinta islaamka qaatay oo dhabna u qaatay oo gabdhahiina ay xijaaban yihiin oo raggiina wax kasta oo su'aale ah oo su-aashaas oo ka saabsan diinta islaamka ka saabsan haddii la weydiiyo intooda badan inay ka jawaabahayaan aad dareemi karta weeye aad iyo aad baa hadda un sida hadda un noo muuqata wanaag badan hadda dalka ayaa u yaalla waxa dhib ah iyo wax khalalase a kama jiraan dadka waa sida loo sheegay waa dad un berooley iyo hoolaley oo waxba un isla dhagto weeye beeraha iyo hoolaha nin walba waxa ilaahay siiyeyba uu qabaa nin hoolaha dee kulley siismada ilaahayba iskale nin waa lagu yareeyey nin waa loo badiyey sida oo kale ma ogi dadka beertu way ku wada dhan yihiin nin hadda beer aan lahayn oo deegaankan degan maba jiro dadka waa sidooda waxa ay soo gaareen oo awowgooda ay ka soo gaareen weye beertaas hoolahana dee waa siismo weeye nin ilaahay u badiyey iyo nin ay ku yar tahay nin ilaahay baan hoogaa ama haysanin oo waxba aan qabin waa iska joogaa laakiin ma badno dalku waa dal barwaaqa sooran ah weeye dadka aad iyo aad baa haaladooda ay u fiican tahay diintooda iyo nasabkooda iyo qaabkooda erlagooda aad bay u wanaagsan yahay waxa dhibaa kama jiraan waxaad ka warantaa xiriirka idinka dhexeeya idinka iyo maamulka wilaayada islaamiga ah maasha allahu jasaaka allahu khayr allaha barakeeye walaayooyinka islaamka khayr badan baan yaan u rajaynaynaa aad iyo aad baa wanaag fara badan yaa noo keeneen wanaag fara badan waana dhahayaallaa odayaashii odayaashii iyo iyagana aad ba haaladooda ay u fiican tahay waxii uun oo abasho ah meeshaan ay ka baxaan walaadan aad bay u fulinaysaa waa sida xagga uun dardargelinta diinta ha noqoto ama xagga uun haddii uun hoogaa uun ma aragdaayo sidaa hadduu macadka hadda hor uun meesha lagu qabtay haddii laga soo qaado aad allaha barakeeyo walaayada aad baa kaalin weyn ayay ugu qaadatay lacag siddeed kun dollar ayay ku baxshtay marka jasaaka allahu khayr mahad weyn baan u celinaynaa marka insha allahu tacaala walaayada iyo deegaanka dadkii jooga ama bulshada ha noqoto ama odayaasha ha noqoto aad iyo aad baa wanaag badan iyo khayr badan dhexdooda u yaalla wax hadda khalalasa dhib ay kuma jiraan weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii markaana waxaan ku dhownahay gebagabada waxaan siinayaa odayga xiga ugu horreyn adeer kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan magacaadana ku bilow magacay maybaa la raay wiirow isaag iidan qoor dheerilee raa mayba ka dhaladay deegaankan ceelelaan beelo reer geelid ayaa ku tirsanay anna tiidaa kalead koley oo odayaalkan haddii waxaa dhammaayaan anwar gorod iyo oday dhaqmeed ma ahaada jeer ganacsatada ku mid ahaa maybaa kale oo faahfaahin ay ka daray koley warkii haddii lahalmin sheeg odayaalka sheegeen ee deegaanka ah deegaankan heel dhagata ganacsata beeraley falilahi alxamdu intaas ba-ana maybala dheerinin ee deegaankan oo mardhow la fahmay waxaan hadha dheeraadninku ah bahal shinal arraa dhagaaleyahan shinooleyana deegaanka alxamdulilah dhagaaladiis badanna mayba seed afarhaaya oo beeroleytii ganacsigii iyo heelaleyti bahal shinal arraa kii dool dhakado geedooshi infur hadda hiligii fasalka oo kale oo ragaalo beergooymiyad ama leena nin gohaas kii santuugmo oo farsamo eh, oo dibidil kusheenle kanaanaysada kii doolle kanaanaysada meeshada boqolkii boqol maasha allah dhagaalaha ninku galahayd fayla alhamdu eh, deegaankan marka deegaan ilaahay barakeeyo dhan kasteeba maasha allahu waa kaa waxaad ka dhawaajisay inaad ka mid tahay ganacsatada bal ka waran adiga maxaad ka ganacsataa anabaa ganacsaday badaeh ganacsada ganacsata tukaanley aha geela gadada hoobaan soo malabka gadaeh ganacsada intaan ganacsiga ka saabsan badeecada dukaanka oo kale xaggee kaaga timaada badaeada tukaanka baan kuwaase marmar hilaa fasaleed oo kale markii badarka iyo sansantin iyo amiinshooda ilaa mar iibjeyne oo baawurta ina tara karor hamaraha ku gaadaan hiligi kale oo fasalada iyo baawureyti maadaama aan tuulaleyna oo kalyanti baawar hamaran kurorada korna degmooyinka kale oo dhisada baar dheer iyo ufurow iyo deegaamadaas ilaa baydhabo ayaa kula kuwayaan waxyaabaha aad marka dukaanka ku iibiso maxaa ka mid ah maba tukaamada tukaanka walaalka iibamaya kumada dharkaa kumada sokortaa kumada saliidaa kumada bariiskaa kumada maalbaqaashka waliba ka koobanyi tukaan aamka ayaa ayaa ka koobanyi ka waran horumarka oo xagga ganacsiga maadaama aad ganacsada tahay aadna ka warhayso ka waran bal xagga horumarka ganacsiga horumar ganacsi maasha allah boqolkii boqol waay ada sagaal sano toban sano ka dhowaad dhagaalada hadda maasha allahu ada boqolkiiba saddex boqol wal arka hor maasha allah ganacsigan boqolkii boqol alxamdulilah iyada dhagaalo linkale iyada ganacsatada rowda min sheegdo ganacsigan koranka kahi aad iyo aada faa'iidan kaashin alxamdulilah falilah alxamdu dadka deegaanada idinku dhow ee dhegaysanaya hadalkiina iyo guud ahaan ummadda ugu dambeyntii maxaa baaq ah oo aada usoo jeedinaysaan muslimiinta maya baag bay hanjeediyaane ini oo geeka jihada jar oo geeka horumara jar ini jihaadkaas islaamigaas la taageero ga-an miyo miinshado naf iyo maal iyo warkasta la taageero oo miinshagdo marara ini oo deriska deris wanaag oo derisyadii gaar- dadka oo jiiraamada miinshagdo liis badbaadi oo miinshagdo horumarkaas iyo jihaadkaas iyo miinshado walaalamada iyo derislamada la dhooru saasaan jeedifaad kuwaasi waxay ahaayeen bulshada ku dhaqan deegaanka celcilaan ee gobolka gedo waxay u warramayeen waryaheena maxamed cali aadan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي xalay dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay ganacsado caan ah oo soomaaliyeed dilka ganacsatada soomaalida loogu geysanayo koonfur afrika ayaa joogta iska noqday waxaadna moodaa marba marka ka dambeeya inuu isu soo tarayo kooxa burcad ah ayaa inta badan dadka dilaya kuwaas oo hadafkooda u yahay in ay hanti ka qaataan haddaba mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee ku ganacsada dalka koonfur afrika macluumaadna ka haya dilka xala dhacay iyo dhibaatooyinka kale ayaa u warramay idaacadan islaamiga haal furqaan wiilka ee, la dilay waxaa la oran jiray faarax weyd wuxuu ahaa nin ganacsada oo muddo deganaa magaalada darban oo tuulooyin darban ku dhow dukaamo ku lahaa marka xalay asagoo dukaankiisa kasii baxaya oo gaarigii ku dhex jira aa rasaas lagu dhoobay waxaana loo malaynayaa waxyaabo la xiriira mashin inay tahay waxaa laga shakisan yahay nin maalin ka hor dukaanka soo galay asagoo aan maski xirnayn wiilashii marka dukaanka ka shaqaynaya waxay yidhaahdeen "Ee, maski soo xiro haddii kale dukaanka ka bax sababtoo ah sharcigaa sidaasa marka ninkii wuxuu yidhi maanaa ii diidi kartiin inaad dukaanka soo galo qorayuu la- uu wiilashii kusoo taagay markuu qoray kusoo taagay ee, wiilkan oo xalay la dilay oo dukaanka iska lahaay ayay wiilashii u sheegeen oo yidhaahdeen saasaa dhacday wiilkii waa dacweeyey ninkii ninkii qoragiyaa laga soo qaaday marka ninkaasu inuu ka dambeeyo mashinkan waa suuragal ee, waxaa kaloo iyadana laga shakisan yahay dukaanka waxaa ku jiray alamka ee, security-ga oo markii la taabto security-gu ay markiiba ku imaanayaan marka alamkaasuu marka wiilku dukaankiisa uu ka bixiyey oo uu iska saaray marka qoladii alamka inay ka dambeeyaanna waa laga shakisan yahay oo ay isleeyihiin halaynii soo baahdo see alamkiina lagu bixiyey ammaan darra inay jirto meesha hal la dareemo in wax saas ay tahana waa loo malaynayaa wiilkii galabtaa la aasay maaragtay aad iyo aadna maaragtay waa looga xumaado nin caan uu ahaay xaaskiisu waxay jirtay norway marka wallaahi murugo badanuu ka tegay murugo badanuu ka tegay ninkaas maaragtay nin wuxuu noqday dad badan ay south africa ka niyad jabeen asaga daraadiis ayaantaanna dilku waa socday ayaantan sanadkan waa si sanadkii hore waa fiicnaa wadanku laakiin sanadkan sida lockdownka loo bilaabay xaaladu farahay ka baxday soomaali badanaa la dilay badankooda waxaa lagu dilay cape town aageedaa lagu dilay bishaan bishii ka horreysay wiilaa la dilay oo lagu dilay rustenburg weliba xaafadda soomaalidu ay rustenburg ka degto dhexdeeda aa lagu dilay dukaan markii tuugadu ay soo galeenba xabadday ku bilaabeen waa dileen wixii ay qaadan kareen qaateen waa carareen badanaa tuugadu markay dukaanka ay soo galaan labay mid sameeyaan inay marka ugu horeysaba qofka ay ka shakiyaan inuu qofka qora haysto oo uu isdifaaci rabo ama inuu dhaqdhaqaaq ay ka shakiyaan uu sameeyo oo markaas ay horey ka toogtaan ama inay inta qora ku qabtaan ay markaas ay yidhaahdaan lacag sheeg meesha lacagta gelisi kasoo bixi oo saas ayagoo maarata handiday ay markaas xabad ku dhuftaan oo markaas ama ay dhaawacaan ama ayba dilaanba labadaasaa maaragtay ay dadka ay badanaa siyaabooday ku laayaan tuugadu tuugo aa ka shakinayso ma ahan waa tuugo oo labisan oo maaragtay gaari qurxoon wata oo aada islahayn nimankaana tuugaa markii ay ku soo galaan raggaana tuugaa isma lihid mana laga shakinayo muuqaal tuugo maba lahaba marka mararka qaar waxa dadka dhacaa waa booliis oo aan dhar wadan mararka qaar waa kuwo booliisku ay qorigooda usoo dhiibeen mararka qaar waa tuugo kaloo gangistaraaho gurubyaa marka waa nuucyo kala duwan meshinkuna waa iska jiraa maarata dhaca caadigana waa iska jiraa markii booliiska la waco booliisku qalab casriya waa haystaan oo markii asaas u wacaysidba adoo hadlaaya baabuurka markaas kugu dhow oo meesha aa kasoo hadlaydo ugu dhow aa ku maqlaayo isla markiiba waa laguu imaanaa laakiin wax ma qabanayaan oo qof tuuggii markii uu inta ku dhaco uu tago kadabatag ma lahan oo wax inta kadabataga soo qabanaya ma arkaysid haddayse markaas dukaankii ugu dhex imaan asagoo kugu dhacayo ma soo qabanayaan xataa dhibka jiraa waxa waaye haddii ay booliisku soo qabtaan tuugada waxay ku leeyihiin waa inaad maxkamadda timaadaa oo tuuggii ku marqaati furtaa soomaaliduna waa ka baqaan inay tuugada ku marqaati furaan oo waxay ka baqayaan birito tuuggan inuu bayl uu kusoo baxo uu bannaanka ku yimaado kadibna uu aaneeyo oo saas uu ku dilo marka badanaa markii tuugada ay booliisku ay qabtaan oo ay maxkamadda geeyaan oo ayna yidhaahdaan kaalay ku marqaati fura waa ka dhuumanaa soomaalidu waa ka dhuuntaan kuma marqaati furaan booliisku marka mar walba waxay nagu eedeeyaan dadkaani dad xaqooda u doodaya ma ahan saas daraaddeed maxaan kasoo qabanaynaa tuuggii haddii aan lagu marqaati furaynin mararka qaar marka waxay sameeyaan tuugadii intay ceyriyaan oo soo qabtaan ayay wixii ay dhaceen ayay la qaybsadaan oo iska sii daayaan taasna waa dhacdaa sababto a waxay leeyihiin soomaalidan haddii maxkamad aageyno maxkamaddii ma imaanayaan marka dhibaatada jirtaa waa midaas kaasi waxaa mid ka mid a soomaalida ku ganacsata koonfur africa intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم